الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلaaم عalى man laa نabiya baعdah waxaan isugu soo laabanay muxaadaradii saddexaad ee ugu dambaysay jalsadeennii maanta muxaadarkeenuna maanta waa jalsadan dambe waa sheekh maxamed umal ood wada garanaysaan wuxuunu ka hadli doonaa muxaadarada qaybteeda ku saabsan axkaamu siyaam axkaamu siyaam bal ilaahay wuxuu ka waafajiyo sheikha aan ka dhagaysano in sha allah falytafadal mashkuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع عقيدتي الصدحات لبدي في قيبوض كهري علمدي تانية الساكة وحكرة بسنة سنة هي أيدين فافاهي إلهي سبحانه وتعالى هيدينكم أنفعه culimadana ilaahi subxana watacaala ajira ka sii qaybta saddexaad sidii horeyba loo sheegay waxay ku saabsan tahay bisha barakaysan ee nagu soo foodlee soo socoto maalmo uun ka laaban yihiin axkaamteeda khaasatan soonka axkaamtiisa intaanan gudagelin waxaan wax yar ka hormarinayaa ahmiyadda uu leeyahay iyo sida laga maarmaan ay u tahay ruuxa muslimka rag iyo dumarba inuu diintiisa aqoon u yeesho iyo cilmigu siduu u yahay laga maarmaan allah subxaana wa tacaala qur-aanka tawxiidka laa ilaaha ila allah ood ogsoontihiin inay tahay kelimada islaamka lagu soo galo diintoo dhanna asaaska u ah alla wuxuu ka hormariyey subxaana wa tacaala cilmi buu ka hormariyey faaclam annahu laa ilaaha ila allah waastaqfir lidanbik saas daraaddeed camal kasta oo ruuxu uu samaynayo oo khaasatan camalka aakharo iyo ilaahay dartii uu ula jeedo ilaahayna uu wax kaga doonayo janno iyo ajir uu kaga doonayo waa inuu yahay camal uu hubo in uu u sameeyey sidii ilaahay uu rabay subxana wa tacaala haddii ay noqoto uun sidii kula quman iyo siday kula tahay uun inaad isaga samayso sidii ilaahay rabayna ay noqon weydo camalkaasi waa lagugu diidaya waa tacab khasaaraysaa waa lagugu soo celinaya saas daraaddeed buu nabiga noo uhi sl lay slam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun buu nabig sl lay slm ruuxii camal sameeya camalkaasoo annagu aanaan amrin sidii nebigu uu sameeyey aan loo samaynin camalkaas ruuxii sameeyey waa lagu diidaya waa lagu soo celinaya buu nabig uhi salawatu rabbi waslamu calayh aad marka maanta waxaa u badan muslimiinta guud ahaan gaar ahaan mujtamaca dumarka waxaa aad ugu badan aqoon darrada diinta iyo danayn la-aanta diinta aan aada loo danaynayn in badanoo ka mida waxaad arkaysaa tawxiidka iyo laa ilaaha ila allah macnaheeda ma yaqaanaan shuruudeeda ma yaqaanaan arkaanteeda ma yaqaanaan maxaa jebiye ma yaqaanaan waa laa ilaaha ila allah salaaddii haddaad u timaaddo qaabka loo dahaaro qaato loo weysaysto loo qabaysto loo tukado in badani ma yaqaanaan haddii aad cibaadaadkii kale u timaaddo kaba sii daranba dad badan waxay doonayaan sidaasay u yihiin inay ku dhintaan oo ilaahay kula kulmaan subxana wa tacala waa arrin nasiib xumaa wey aad bay nasiib darro u tahay runtii walaalayaal marka waxaad ogaanaysaan camal kasta haddaadan u samaynin sidii ilaahay u rabay waxaad ogaanaysaa waa dadaal aad ku khasaartay wey waad uun islu goyn mooyaane waxba ka heli maysa sidii ilaahay rabayna uma samayn kartid inaad barato mooye sidaas daraaddeed salaaddii ha la cilmiyeeyo soonkii ha la cilmiyeeyo tawxiidkii ha la cilmiyeeyo xajkii ha la cilmiyeeyo cumradii ha la cilmiyeeyo wax kastoo ilaahay loogu dhowaanayo waa inuu kuu cilmiyeysan yahay ood aqoon ku samaynayso oo wixii khaladkiisa aad garanayso jidkuus ku saxsan yahiina aad garanayso khaasatan hadda waxaynu meesha u fadhinaa soonka nabigeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi rubba saa'imin xaduhu min siyaamihi aljuucu waalcatash buu nabi yuri sal lay slm waxaa badan mid sooman oo soonkiisa waxa uu ka helayo iyo dheefta uu ka helayo ay tahay keliya oon iyo gaajo riwaayo kale waxay ahayd rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash waxaa badan ruux sooman oon soonkiisa ka helaynin gaajo iyo oon waxaan ahayn yacni waa waa gaajooday oo cuntadii buu iska daayey waa oomay oo cabbitaankii buu iska daayey laakiin intaa ka badan iyo wax ka siyaadsan heli maayo dad noocaasaa badan buu nabigeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh soo dad khasaaray ma ah labaatan sano afartan sano bil walba ugu yaraan soddon beri intaad cuntadii iyo cabbitaankii iska daysay maalintii abaalgudka la qaybinahayay inaad u tagto sanduuq madhan oo lagu yidhahdo waxawa meesha kuuma yaallaan soo aad nasiib xumo uma ah dad badan baa sidaa ku socda dad badan baa qaabkaa ku socda rasuulkeenna waxaa ka sugan sal lla alay slam wa ficlan wayna dhici lianna adigu saad u haysato maaha sidaad adigu u haysato maaha sidaad adigu u fahamsan tahayna maaha laakiin waa sida ilaahay u rabo sharcigiisana ku qoran sidaasaa la doonaya marka inaad waafajiso laakiin sidaad aabbihii hooye ka soo gaadhay arki jirtay aqoon jirtay kula quman saa wax kuma socdaan waxaa nabigeenna ka sugan sal lla alay waslam inuu yidhi lixdan sano lixdan sano ruux tukanahayay oo maalintuu ilaahay u tegay hal salaada aan laga aqbalin baa jira buu nabi uri sal lay slam hal salaada oo u taalla ma jirto lixdan sanona wuu tukanahaya xaggee wax ka khaldan yahi nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam mar rukuucdaa ka khaldanayd marna sujuuddaa ka khaldanayd cimrigiisa saasuu ku tukan jiray wax ma baranin ma weydiinin iskuma taxallujinin iskuma dhibin ma raadinin wuun iska foorfoorsanhayo waxunbaa ka khaldanaa cimrigiisa ilaahay buu u tegay subxaana wa tacaala saasantuuqii waa madhan yahi waxba kumaba jiraanba inaynu marka diinteenna walaalayaal u lex jeclowno lex jecla inay kaa qabato diintaada iyo aakharadaada loo baahan yahay adduunyada iyo shilinkeeda lex jeclo badan baa inaga haysa waan ku dadaalnaa waan erinaa waan raadinnaa waan ilaalinnaa waan kaydinnaa waan wax jid walbaan u marnaa limaadaa diinteenna ay lex jecla inooga qaban laada oo aakhiradeenna iyo jannadeenna aan lex jeclo ugu laana so nacasnimo maaha walaalayaal marka yacni wax ujeeddadaydu waxa weeye waa inaad isku daydaan shay kasta oo aad samaynaysaan intaydaan ku tillaabsanin in aad barataan ood ogaataan oo aad ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh aad ka qaadataan xadiiskaas waxaa wariyey axmed ibnu maaja daarimi iyo bayhaqi biisnaadin saxiix intaa kadib bishii ramadaan baa inugu soo foollay ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryayaa inuu ina gaadhsiiyo oo soonkeeda iyo salaadeedaba uu ina waafajiyo ayaan alla weydiisanaynaa subxana wa tacala laakiin inta aynan soo gelin baan doonaynaa inaan waxyaalo fara badan uu ruuxa muslimkaa sii ogaado waana munaasabadda laydinku qabtay bishii ramadaan maalmo ka hor munaasabadda laydinku qabtay weeye siminaarka laydinku qabtay waxaan rajaynayaa marka inaad ka faa'iidaysataan oo wixii idinka dahsoon ama idinka qarsoon aad weydiisaan fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuuna bu alla yidhi subxana wa tacala haddaydaan idinku garanaynin dadka aqoonta ule weydiiya buu rabbi yidhi subxana wa tacala raadiya wax alla wixii kaa qarsoon oo dhan weydiiya oo baad oo baro axkaamta bisha soonkeeda ku saabsan bishu waa fara badan tahay acmaal fara badan baa ilahay loogu dhawaadaa subxana wa tacala bisha ramadaan waa bil barakaysan waxaa ugu weyn acmaasha ilaahay loogu dhawaado soonka acmaal kale waa jirtaa xadaradii tan ka horraysay waxaa laga hadlaayay qiyaamuleylka iyo habeenkii salaadiisee loo tukadaa waa camal ilaahay loogu dhawaado wey haasatan bisha ramadaan waxaa ka mida maalan cumrada ruux bisha ramadaan hadduu heli karo inuu cumraysto waxaa yidhi nebigu sal lay waslam wuxuu yidhi cumratun fii ramadaan tacdilu xijatan maci buu nebi yuri sal lay sl aw xajatan maci cumro bisha ramadaan la sameeyo xagga ajirka waxay u dhigantaa xaj aniga layla xajiyey buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh waxaa ka mida maalan sadaqada rasuulkeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixulbukhaariga ku sugan siduu sheegayo kaana ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakunu fii ramadaan nebigu sal lla lay wasalam dadku ugu deeqsisanaa deeqsinimadiisuna waxay ugu badnayd bisha ramadaan khayrka iyo wanaagga iyo sadaqada wax walbuu nebigu uga degdeg badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bisha ramadaan hadday soo gasho sadaqadii baa ka mid a xoolihiinna inaad la baxdaan waa bil barakaysan sekadii la bixiyo sadaqaadkii la bixiyo waxaa ka mid a in dad la afuriyo oo nabigeennu sal lay waslam wuxuu yihi ruux sooman ruuxii afuriya ajirkiisoo kale u leeyahy waxaa ka mida maalan ictikaaf ninkii ruuxay u suroobi karayso maka iyo madiine iyo baytulmaqdis saddexda masjid mid ka mida inuu khaasatan tobanka beriya ugu dambeeya bisha ramadaan inuu fadhiyo oo ictikaafo oo ku cibaadaysto ayadana waa camal nabigeennu uu samayn jiray salawatu rabbi waslamu caleyh gadaashiisana asxaabtu ay samayn jireen acmaashaasoo dhan baa ilahay loogu dhawaadaa subxana wa tacala laakiin camalka ugu weyn ee ugu qiimaha badan ee ilaahay loogu dhawaado bisha ramadaan waa soonka weyn soonka weyn soonkii marka axkaam buu leeyahay axkaamtiisa inaynu ogaanno ayaan yay ku saabsan tahay muxaadaradani axkaamta marka kama wada gaari karno laakiin intii suurtagala ayaan dul maraynaa insha allahu tacaala tafaasiil fara badan iyo khilaafaad masaa'il ay ku jiraan iyo adilo fara badanna ma sii gelayno maxaa waqtigaan inoo saamaxaynin laakiin insha allahu tacala waa dul maraynaa masale kasta iyo hal daliil ah haddaan raacin karno ayaan insha allahu tacaala ku gaabsan doonaa su-aasha ugu horraysa ama xukunka ugu horreeya wuxuu yahay maxay ku sugnaataa bisha ramadaan goormay sugnaataa jawaabteedu wax weeye saddex mid ka mid ah ayay bishu ku sugnaataa ta koowaad un bishii la arko inaad aragto waa midda koowaad waa miduu nebigu lehy salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu hurayra bukhaari iyo muslim ay wariyeen suumuu liru'yatihi wa afqiruu liru'yati buu nebigu uri sal lay slm bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura buu nebi uri salawatu rabbi waslamu calayh haddii la arko macnaha bishii way sugnaatay axkaamtii bisha khaaska ku ahaydna way laasimtay khaasatan soonkii waa laasimay ta koobaad waa aragtida ta labaadi waxa weeye dad arkay inay ka markhaati kacaan oo yidhaahdaan annaga aragnay laba ruux oo muslimiin ah oo cadaalad lagu yaqaano hadday ka markhaati kacaan hal ruux oo muslim ah oo cadaalad iyo diin lagu ogyahay hadduu ka markhaati kaco labadaba markhaatigiisa waa la qabanaya waana lagu soomaya waana lagu afuraya waxaana kutusaya arrintaa iyada xadiidka cabdiraxmaan ibni zayd ibn khaaab wuxuu ka warinaya asxaaba rasuuli lahi sal lay waslam nebigu wuxuu yihi sl lay waslam bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura hadalkaa markuu yidhi nebigu kadib wuxuu yidhi fain shahida shaahidaani fasuumuu waaftiruu buu nabi yuri sl lay slam laba markhaati riwaayo kale waxay leedahay oo muslim ah riwaayo kale waxay leedahay oo cadaalad lagu yaqaano hadday ka markhaati kacaan bisha aragtideedii hadday sheegaan nebigu wuxu uhi sl lay slam ku sooma markhaatigooda kuna afura buu nebi uhi salawatu rabbi waslamu calayh waa hadday laba ruux sheegaan ayib hal ruux hadduu sheegana waa la mid hadduu hal ruux sheegana sidoo kale wey oo waxaa sugan oo nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka abu daawuud iyo daarimi iyo ibni xibaan iyo xaakim iyo bayhaqi iyo wariyeen sanadkiisuna saxiixaya wuxuu leeyahay cabdullahi bni cumar radi allahu canhu tara'a annaasu alhilaal dadku bishii bay fiirfiiriyeen waxay isku dayeen inay bishii arkaan way istustuseen waa la raadiyey faahbartu nabiya sal alay waslam annii ra'aytuhu waxaan nebiga u sheegay inaan bishii anigu arkay markii la raadiyey isaga keligiiba arkay markaasaan ku yidhi bunebi allow bishii anigaa arkay fafasaama wa amara annaasa bisiyaamihi cabdullaahi bni cumar markuu nebiga u sheegay oo ku yidhi bishii anigaa arkay nebigu wuu ku soomay dadkana wuxuu amray inay soomaan waa hal nin oo asxaabtii rasuul ka mida sal lla alay slam hal ruuxa oo muslima oo diintiisa lagu kalsoon yahay hadduu yidhaahdo bishii anigaa arkay warkiisa waa la qaadanaya waana madhabka ay ku tageen culimo fara badan imaamu axmed imaamu shaafici labadiisa qowl mid ka mida waana midka uu leeyahy imaamu nawowi caleyh raxmat ullah waa midka saxiixnimada badan wey marka hal ruux oo caadilana waa la qabsanaya markhaatigiisa laba ruux hadday noqdaanna waaba kasii xag jirta macnaha ta labaad waa midda ta saddexaad waxa weeye bishii labana arag cid aragtayna markhaatide markhaatigeedi ma furin oo ma sheegin laakiin bishii shacbaan baa soddonkeedii la dhammaysto ayadana waa lagu soomaya oo nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam fain qumma calaykum faakmiluu shacbaana alaaiina buu nabi uri sl lay slam haddii laydinka qariyo bishii ay idinka qarsoonto shacbaan soddon dhammaystira buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu calayh waxaa laga qaadanayaa dadaalka waxaa loo baahan yahay in bisha rajab ee shacbaan ka horraysa shacbaan dhalashadeeda in la raadiyo lala socdo markii shacbaan dhalashadeeda la ogaado laga soo tiriyo soddon markay u buuxsanto haddii la arki waayo maalinkaasi waxa weye waa la soomaya sidaasuu nabigeenu ina baraya salawatu rabbi waslamu caleyh bishu marka waxay ku sugnaataa saddex mid ka mid a inaad aragto dad arkay inay soo sheegaan oo ka markhaati kacaan iyo bisha shacbaan ee ka horaysa soddonkeeda inay buuxsanto saddexdaa mid ka mid a haddii la helo soonkii waa waajib war ma jiro markaas war ma jiro waxaanan doonaynay inaan sii dhex galo tafaasiisha fuqahada oo qaarkood ay qabaan ma caalamkao dhan aragtidiisaa lagu soomayaa mise waxaa lagu soomayaa gobol walba aragtidiisuu leeyahay waa mas'ale fiqi oo culimmada fiqigu ay aada isugu khilaafsan yihiin meeshanna hadda aan munaasab ku ahaynoo wakhtigu uusan saamaxaynin taa intaasaan kaga gudbaya waxaan la ogolayn oo nebigu diiday salawatu rabbi wasalaamu calayh maalinka laga shakisan yahay ma ramadaan baa mise waa shacbaan shaki baa ku jira wax caddayna lama hayo bishii cid aragtay ma sheegin lama arag adugu maadan arag cid soo sheegtayna lama hayo meelna lagama soo sheegin bishii shacbaanna soddonkeedii ma dhammaysanin shaki baa marka dadka ku jiraoo maanta way suroobi kartaa inay ramadaan tahayna waa dhici kartaa soddon buuxihii shacbaan inay tahayna way dhici kartaa maalinka saa looga shakisan yahay in la soomo oo ruuxu is yidhaahdo intii maalin kaa tegi lahaa ramadaan ah maalin shacbaana iska soon dadaal noocaasoo kale dadka qaarkood bay ku xambaari kartaa intii maalin ramadaan kaa tegi lahaa iska dadaal oo adigu maalin shacbaan ha iska noqoto laakiin iska son taasi nebigu waa diiday salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa xadiis saxiixa nabigana waxaa kaga sugan sal lla alay waslam min xadiisi cammaar wuxuu leeyahay man saama liyawma alyawma man sawa man saama alyawma aladi yushaku fiihi faqad casaa aba alqasim sala allahu calayhi wasalam maalinka la shakisan yahay ruuxii sooma nebi maxamed waa caasiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa kaloo nabigeennu uu reebay salawatu rabbi wasalaamu caleyh bisha ramadaan maalin ama laba beri soonkooda in laga hormariyo maalinka ka horeeya iyo maalinka ka sii horeeya soonkooda nebigu waa reebay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruux caado u soo lahaan jiray mooye oo ruux caado u soo lahaan jiray maxaa ka mid a maalan waxaad soomi jirta maalan isniin baad soomi jirta isniin bay ku hagaagtay waad soomaysa khamiistaad soomi jirta way ku hagaagtay waad soomaysa caaday kuu soo ahaan jirtay ruuxa waa loo ogolya laakiin ruuxayna caado u soo ahaan jirin maalinka laga shakisan yahay ama maalinka shacbaan soddon buuxadeeda ama sagaal iyo labaatankaad mal labadaa beriyo hore nebigu waa reebay salawatu rabbi waslamu caleyh lama soomi karo wiil lama soomi karo meeshaas waxoogaa waxaa wadaadada qaarkood ay yacni ku khaldamaan bishii baa la soo sheegay waddan hebel baa laga soo sheegay ama meel heblaa laga soo sheegay ama magaalo heblaa laga soo sheegay wuxuu ku leeyahay weli waa shakisannahay wadaadkii la kari waayey weli waan shakisanahay buu leeyahay oo maxaad u shakisantahay bishii halkanaaba laga soo sheegayoo dad muslimiin oo lagu kalsoon yahaa soo sheegay aniga itus buu leeyahay itusoo itaabsii ma maqasho itus culimada islaamku waxay isku waafaqsan yihin bishan nin kasta inuu arko inaysan laazim ahayn laazim ah xadiista nabigeena sal lay wasalam ayaa la ku cad inuu nebigu bishii isagoon arkin laakiin saxaabadiisu ay soo arkeen aragtidoodii inuu nebigu qaatay salawatu rabbi waslamu caleyh oo uu ku soomay nebigu sal lay slm oo uu ku afray taasaa loo baahaya marka in la qaato mooyaane laakiin maalin ay sugnaatay inay ramadaan tahay oo la soo sheegay bishii inaad tidhaahdo waan shakisanahay weli shakigaasi wax ka soo qaad male ama dadkii in lagu dul akhriyo la yidhahdo axaadiista lagu dul akhriyo la yidhaahdo maalinkii la shakisnaabaad soomteen hadda adaa shakisana dad kuma shakisan wadaadow adaa shakisan shakiguna waa midaad isgelisay ee mid salle ma ah waa sugnaatay bishii soonkuna waa waajibaya marka maalinka nebigu uu ka hadlayo waxa weeye waa maalin bishii wax soo sheegayna aan la haynin ay dhici karto inay shacmaad dhammaadkeedii tahay ayna dhici karto bishii inay dhalatay waa caddaynana aan la haynin maalinkaasuu nebigu leh sal lay slam lama soomi karo laakiin bishiioo sugnaatay maalin shaki ah ma aha ee waa maalin iska cadinay ramadaanta saas way maana ayib xadiistaasi waa xadiis ay wariyeen sunanka ahlu sunanka iyo imaamu muslim xadiiskana imaamu muslimaa wariyey ka horena ahlu sunanka ayaa wariyay bishu hadday sugnaato marka la soo sheego nagaa aan aragno bishii haddii la arkoy sugnaato maxaa waajibaya waxaa waajibaya kow oo ruuxa looga baahan yahay habeen kasta oo bisha ramadaan ka mid ah in qalbigiisa ay ku barido oo uu qalbiga gashado inuu barrita soomayo soon waajiban ay soomayo masaladaasi waa tiir muhima arrintaa waa tiir asaasi ah oo soonku uusan ka maarmin ruuxii laga waayana soonkiisu baatil buu noqonaya intaan waagu baryin aadaanka dambe aan la aadaamin inta ka horraysa waa in ilbiriqsina ha noqotee qalbigaaga aad geliso barrita soonkiisa waajibka inaad soomi doonto xadiiska nabigeena ay ku sugan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiiska abu daawuud iyo ibnu khusayme iyo bayhaqi baa soo saaray min xadiidi xafsata binti cumar wuxuu nebigu yuhi sal lla alay wasalam man lam yujmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu bu naburi sal lay slm riwaayo kalena waxay ahayd man lam yubayit isiyaama soonka ruuxaan niyoonin u qasdin qalbigiisa uusan ku baryin intuusan waagu baryin soon ma laha buu nabi yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh soonka marka waa in la niyoodo niyaduna qalbiga ayay ka dhacdaa oo waa min acmaali alqalbi niyadu qalbigay ka timaadaa carabka iyo niyo shaqo iskuma leh saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin alimaamu nawowi calayhi raxmat ullah markuu uu qeexayo niyada uu qeexayo wuxuu leeyahay waa casiimat lqalbi waa go-aanka qalbigu uu gaadho wey wa maxaluha alqalbu bay yidhahdeen fuqahadu niyada meesheeda iyo xubinka sameeya niyada ee ay ka soo fusho waa qalbiga carab iyo niyo marka shaqo iskuma leh taa waxaynu ka qaadanaynaa nebigu hadduu yidhi sal lay wasalam habeenka intuusan waagu baryin soonka ha la niyeysto in carabka lagaga dhawaaqaayey oo niyadii afka laga sheegaayey waa arrin khilaafsan hadyigii nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dhaqankii saxaabada iyo salafkii iyo saddexdii qarniba way khilaafsantahy waa arrin ay muta'ahiriintu la yimaadeen in soonka niyadiisa carabka iyo afka lagaga dhawaaqo oo la yidhaahdo nawaytu sawma hadin waa baail wa waxba kama jiro wadaadkii sheegayna wuu iska hadlay wadaadkii sheegay daliil la'aan buu iska hadlay waxay la mid tahay nawaytu usallii oo kale la mid tahay war wadaadow usallii xaggay ku taallaa mid baa meel uu ka baxo markuu waayey oo wuxuu sheego u waayey oo uu daliil u waayey bu wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii usalliidaas weeyaan usallii war isma leh usallii iyo usallidaada aad wadato iyo kamaa usallida nebigu uu leeyahay shataana maa baynahuma sideedaba shaygu hadduu bidaco yahay oo dib laga keenay oo nebigii uusan ogayn oo saxaabadiisii aynan ogayn waatuu nebigu inooga digay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee uu yidhi waxyaalaha dib ka imaan doonoo dhan iska jira ee diinta laydinka dhigi doono maxaa yeele wax kastoo dib laga keenay oo diin laga dhigayo waa bidca buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh bidco walbana waa baadi baadi walbana dadkeeda naartay geysaa marka nawaytu sawma hadin ka baxa nawaytu sawma hadin qalbigaa la rabaa in laga dhago macnaheedu maxay tahay nawaytu sawma hadin macnaheedu waxa weeyaan waxaan niyoonayaa berri inaan soomayo soom berri ah baan niyoonayaa hadda qalbigaa laga niyoodaayo ma afkaa laga niyooda afka niyadu shaqo kuma laha saas daraaddeed waa inaad qalbiga gashato in aad berrinta soomayso sideedaba sunnada nebigu sal lay wasalam iyo kitaabka qur-aanka iyo axaadiista waxa ku yaallay axkaamta ku taallay way fududa laakiin bidcooyinka gadaal laga keenay waa wax qallafsan oo adag wey oon la keri karin waxaan xusuusnahay tuulooyinka qaarkood iyo dhulka baadiyaha markii salaada laga baxo oo salaada maqhribka la tukado ayay wadaadadu waxay u laqini jireen dadka niyadday u laqini jireen markaasaa wuxuu leeyahay nawaytu waa laga daba leeyahay nawaytu sawma qadin sawma qadin adaa'an adaa'an baa lagu daba haya reerkii marka wadaad u laqina aan haysanin oo wadaad u sheego oo niyada u mariya aan haysanin habeenkaas soonkoodu ma jiro markaasaa waxaa la aadayaa meel laga yaaba inay dhowr kilomitir tahay baa waxaa loo doonanayaa oo loo aadayaa nawaytu sawma qadin war nawaytu sawma qadintan kadeedka noqotay waa bidci iska daayay miyayna inugu fillayn intii nebi maxamed inooga tegay salawatu rabbi wasalaamu calayh ma nebi maxamed baa wax inaga khayaamay ma nebi maxamed baa wax inaga qariyey ma nebi maxamed sal alay wasalam wuxuusan inoo jidaynin baynu inagu jeebkeenna kala imaanayna ma jirto marka qalbiga ayaa la gashanayaa way fududdahay ruux kastana hadduu caamo yahay iyo hadduu culimo yahay miyaad garan waayaysaan berrita inaad soomayso soonkuna waajib yahay intaa qalbiga inaad geliso ma wax cid uun ka cagsisaa soo ruux walba intaa ma garanin uma baahna dersi dheer marka wadaad inuu kuu laqinana uma baahna intaasaad qalbiga gasho wabilahi tawfiiq adaa isku filan sheekh baaba tahay maxaad uga baahantaha wadaad iyo laqimidiisa marka iyo nawaytu sooma qadin marka intaas waa laga maarmaan soonkii intaa haddaan laga helinna soonkii ma jirayo waxaa kutusaya nabigeena sal lay slam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat camal oo dhan niyadaasu ku xidhan yahay soonku hadduu sunno yahay oo usan kan waajibka ahayn habeenkii in la niyoodo laazim ma aha soonka waajibka unbaa niyadu ay laazim tahay laakiin soonku hadduusan waajib ahayn barqinkii baad iska niyoon karta xadiidka caaisha radi allahu canha rasuulku sal lay wasalam duurkii markuu qadada u yimaado ayuu wuxuu dhihi jiray caaisha wax qadaa xaafata ma taalla xaaskiisa wax qadaa maanta ma la kariyo hadday tidhaahdo qada ma jirto nebi maxamedow innii saa'imun buu dhihi jira waaban soomanahay bas ya adiga maalmaha qaarkood hadday qadadu kuu goyso ama quraacda kuu goyso barqinkii aad ku soo gaadho ama duhurkiiba saacadaaba kuu laabana waxaad tidhahdaa waaban soomanahay soo ma yani soonka sunnada ah maalintii baa la niyoon karaa mushkilo male laakiin soonku hadduu waajib yahay intuusan waagu baryin baa la doonayaa inaad niyooto ood qalbiga gashato arrinkaasi waa arrin muhim arrinta labaadi waxa weeye hadday dhacdo in bishiina dhalatay adiguna aadan ka war helin barqinkii uun magaaladoo sooman aad ka wareshay mana aad ogeyn xalayta in la soomay in bishii la arkayna ma ogid magaaladii haddaad soo toostood barqinkii aad magaalada usoo dhacdhacdayba waxaad aragtay magaaladiioo soomanba warsee wax u jiraa dee xalaa bishii la arkay maxaad samaynaysaa markaa haddaad saaka qureecatayna maalinka inta kuu laaban dhamma maxaad samaynaysaa markaa haddaad saaka qureecatayna maalinka inta kuu laaban dhammaystiro oo soon haddaadan qureecaninoo afkaagii aad qabtana waxaa la doonayaa maalinkaa inaad soon ka dhigato maalinkaana sidaasuu sax ku yahay lamana soo celinayo limaada lianna allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay subxaana wa tacaala naf ma kallifo karaankeeda waxaan ahay haddaadan cilmi iyo aqoonba u yeelanin oodan ogaaninba lagugu kallifi maayo markaad ogaatay baa la doonayaa inaad ka bilowdo daliilkeedu waxa weeyaan xadiidka salamat bnu akwaca oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen wuxuu leeyahay amara anabiyu sal lla lay waslam rajulan min aslama an addin fi nnaasi ana man akala falyasum baqiyata yowmihi waman lam yakul waman lam yakul waman lam yakul falyasum faina alyawma caashuuraa caashuuraa waa bisha muxaram tobankeeda bisha ramadaan intaan soonkeeda la waajibinin buu soonkeedu waajib ahaa nebigu marka sal lla lay wasalam nin saxaabada ka mid ah wuxuu ku yidhi dadka ogeysii oo u sheeg ninkii wax cunayow maalinka inta kuu laaban soon ninkii aan weli wax cuninowna maalin maanta ha soomo oo soonkiisii yuusan jebinin maxaa yeelay maanta waa caashuura caashuuraana soonkeedu waajib buu ahaa maxaan marka xaggee laga deliishanaya nebigu sal ly wasalam saxaabada qaarkood oo maalinkaasoo soonkeedu uu waajib ahaa aan ka warhelin oon cilmi iyo aqoon u yeelanin barqinkiina qaarkood wax cuneen baa maalinnimadii intuu nebigu nin diray buu yidhi u dhawaaqoo u sheego waxaad ogaysiisaa ninkii wax cunayow maalinka inta kuu laaban soon ninkii aan waxba cuninowna maanta soon maxaa yeelay waa maalinkii caashuuraa ee soonka waajibka ahaa caashuuro soonkeedii waajibnimadiisii waa la nasakho waa la bedelay ramadaan marka ilahay nagu waajibiyey subxana wa tacala soon waajib ah oo dadkii ayna ka warhelin oo barqinkii soonka laga bilaabay ayaa nebigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalam caleyh xadiidkaasaa marka daliil u ah dadku haddaynan habeenkii ka warhelin maalinnimadii uun ay ka war helaan in bishii ay dhalatay way soomayaan maalinka inta u laaban soo celinna ma jirto qallana ma laha sidaasaa soonku sax ku yahay biidn illahi tabaaraka wa tacala ayib waad habeenkii waad niyeysatay qalbigaaga niyaa ku bariday maxaa kaloo lagaaga baahan yahay isla habeennimada intaan waagu baryin waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad suxuurato suxuurta waxaa la yidhaahdaa hiraabta waxaynu nidhaahdaa yacni oogga hore intuusan waagu baryin cuntada la cunaa suxuur la yidhahda inaad suxuurato hadyigii nebigeenna ahay salawatu rabbi waslamu caleyh dad badani fiidkiisay u seexdaan bay salaada salaadda subax ku kacaan suxuurna maba yaqaanaanba dadkaasi waxay ka qadeen oo lumiyeen shay aad iyo aad muhim u ah oo ah sunnadii nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh wuxuu rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxar buu nabgu yiri sal lay slam yahuudda iyo nasaarada soonkooda iyo soonkanaga annaga muslimiinta ah waxaa kala saara suxuurta cuntada la cuno buu nabgu yiri sal lay slam soonkaagu yuusan kii yahuudda kaaga ekaanin kii nasaarada iyo kiristankana yuusan kaaga ekaanin maxaa ka duwi kara waxaa ka sooci karaoo ka duwi kara in aad suxuurato saasuu nabigeenu lehy salawatu rabbi waslamu calayh wuxuu leeyahay nin saxaabada nebiga ka mida sal lay waslam waxaan u soo galay nebiga sal lay wasalam marka oo suxuuranaya nebigaoo suxuuranayaan usoo galay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam kaalay buui inaha barakatun actaakum allahu iyaha falaa tadacuuhu buu nebi yuri sal lay slam war suxuurtani iyo xilligan cuntada la cunaayey waa cunto barakaysan ilaahay baana idin siiyey ee ha ka tegina buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu calayh way barakaysan tahay halumma ila alghidaa'i almubaarak buu nebi uri sal lay slam cuntadan barakaysan u kaalay kaale cuntadan barakaysan cun way barakaysan tahay oo nebigaa baraka ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka nasaa'i axmed baa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix bal xadiidka abu saciidin alkhudri waxaa ku sugan alsuxuuru aklatu barakatin falaa tadacuuhu walow an yajraca axadukum jurcatan min ma faina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriina buu nabi uri sal lay slam macnaheedu waxa weeye suxuurtu waa cunto barakaysan ee ha ka tegina xataa haddaad wax kala weydo buu nabi uri sal lay waslam wax kale haddaad weydo kaba biyo a kabo intaad soo kacdo xilligaa kaba biyo a kabo intaad biyo cantuugtood liqdo suxuur u niyood haddaad caano haysato haddaad cunto kale cunayso waaba ka sii fiican haddaadan xataa waxbaba inaad cunto ku tala gashanayn jaaniskaa iyo ajirkaa iyo barakadaas iyayna ku dhaafine intaad soo kacdo biyo cantuugoo biyo kabo una niyeyso suxuurtii ajirkiisii aad u hesho oyna barakadu kuu dhaafin saasuu nebigu leh sal lay wasalam walow kaba biyo ana ha noqotee wuxuunku suxuurta buu nebigu sal lay slam maxaa yeelay allah iyo malaa'igtiisu waxay u ducaynayaan dadka suxuurta alla wuxuu ku sallinayaa salligu xagga ilaahay markuu ka yimaado bimacnaa waa ammaan ammaan iyo naxariisashow ilaahay wuxuu ammaanayaa dadka suxuurta malaa'igtiisuna waxay u ducaynaysaa dadka suxuuranaya haddaad hurdaso ducada maada ka qadin suxuurta haddaad ka tagto waxaad ka qaday ducadii malaa'igta waxaad ka qaday ammaantii rabbi uu ammaanayay dadka suxuuranaya saas daraaddeed suxuurta yaan la fududaysanin xadiidka axmed ibn abi shayba baa soo saaray turuq buu ku soo arooray waana xadiid xasanow suxuurta weliba waxaa fiican in la dibdhigo oo loo dhoweeyo salaada subax waaga berigiisa in loo dhoweeyo waa laga fiican yahay toban saac iyo sagaal saac iyo in la socdo waa laga fiican yahay sida fiicani waxa weeye suxuurta in lagu dhoweeyo waabarka waaga berigiisa in lagu dhoweeyo ayaa fiican oo la dibdhigo suxuurta anas ibnu anas ibnu maalik nebiga adeegihiisii khaadimkii nebiga sal lla lay slam ayaa wuxuu ka warinaya saxaabiga lahahdo zayd ibnu haabit wuxuu yidhi zayd baa wuxuu leeyahay nebigaan la suxuurannay markaasuu nebigu salaaddii subax isu taagay markuu suxuurtii cunay kadib anas baa weydiiyey zaydoo wuxuu ku yidhi imisaa u dhaxaysay nebigu markuu salaada isu taagay iyo suxuurtiisa markuu afka ka qaatay intee u dhaxaysay wuxuu yidhi qadra hamsiina aaya konton aayadood inta la akhrin karaa udhaxaysay buuri konton aayadood inteed ku akhridaan idinku aayada aan gaagaabnayn kuwa dheerdheerna aan ahaynoo konton ah intee baa lagu akhrin karaa toban daqiiqo xataa waa ka yarta ya toban daqi bal idinkuma fiiriya ruuxa carabka culus baa shan iyo toban daqiiqo ku akhri dadka carabka fududna waxaa laga yaaba xataa toban daqiiqo inaysan la gaadhin qiyaastaasaa udhaxaysa nebiga sal lay wasalam suxuurtiisa iyo salaada subax isu taagiddeeda walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebigu muxuu u samaynaya inaad ku dayataan inaad ku dayataan buu nebigu saa u yeelaya salawatu rabbi waslamu calayh xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey saas daraaddeed baa waxaad garan kartaan inay khaldan tahay dad badan guryaha waxaa u yaalla kaleendharro oo ay ku taallo wakhtiga la suxuuranayo qaarkood waxaad arkaysaa salaada subax iyo suxuurta waxaa u dhaxeeya soddon daqiiqa udhaxaysa ma saxbaa mise waa khaldan yihi waa khaldan yihi dadkiibaa wax ilaahay u xalaaleeyey bay ka afqabteen qaarkood waxaad arkaysaa masaajidda qaarkood oo isagana dhaqan khaldan ah waxaad arkaysaa bisha ramadaan xilligii ay aadaami jireen bilaha kale salaada subax u aadaami jireen xilli ka horreeyay aadaamayaan bisha ramadaan salaada subax kow iyo tobanka ama shanta iyo labaatan baa hadda la aadaamaa sooma waad arki doontaa masaajidda qaarkood shantay aadaami doonaan markii ramadaan la gaaro war maxaad u aadaamaysaan oo aadaanka u kala bedesheen dadkii baa cuntada ka xidhaynaa bay leeyihi war ilaahay baa u xalaaleeyey maad u daysaanaa cunaane ma aha in la yidhaahdo waa in la bixiyo oo dadka loo sheego wakhti dadaal ah ibn xajar alcasqalaani caleyh raxmat ullah fatxulbaariga imaamka iska leh waxa uu leeyahay wakhtigaas culimmada qaarkood ay soo jeediyeen oo la leeyahay ha loo dhexaysiiyo suxuurta iyo salaada oo wakhti dheer ha laga dhigo waa bidca aan nebi maxamed ka sugnaanin buu leh salawatu rabbi waslamu caleyh hadyiga nebi maxamed in la qaato baa ka khayr badan wadaadda waxay soo jeediyeen in la qaato hadyiga nebi maxamed baa ka khayr badan salawatu rabbi waslamu caleyh xataa waxaa nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo bal waxaaba qur-aanka ku sugan ruuxu intay waabarku u caddaanayo inuu wax cuni karo xataa hadduu shaki ku galo oo shaki kaa galo waagii ma baryey mise ma barye waad shakisan tahay yaqiinna ma haysid cun wado cuntadaada ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayti alswadi min alfajri cuna oo cadha buu rabbi yihi subxana wa tacaala ilaa uu idiin kala caddaado liilanka cad uu midka casaanka ka caddaado idin kala caddaadaa layidhi kala caddaansho maxaa la yidhahda waa hubsiimo wey ilaa aad hubsato waagu inuu baryey waad cuni kartaa shaki wax ka soo qaad male ya ilaahay baa inoo dadaalaye innagu dadaalkan samaysanayna muxuu yahay marka ilahay baa inoo dadaalay subxana wa tacala waa naxariis ilahay subxana wa tacala cuna intuu waagu ka baryayey saasaa rabbi leenahay subxana wa tacala bal nabigeenna waxaa ka sugan sal lla alay waslam xadiidka abu daawuud iyo ibni jariir iyo xaakim iyo axmed iyo bayhaqi ay soo saareen min xadiidi abi hurayra nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh iida samica axadukum alnida'a wاlinaa'u fii yadihi falaa yadachu xata yaqdiya xaajatahu minhu buu nebi yuri sal lla alay slam haddii lagu aadaamo ruuxa oo uu aadaankii maqlo asagoo weelkii gacantiisa ku jiro yuusan dhigin weelka ilaa uu dantiisa ka dhammaysta buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh bal xadiiskaa u fiirsada waad cabbaysaa adoo cabbahayaa lagugu aadaamay waa aadaankii dambe salaada weelkiina gacantuu kugu jiraa nebi maxamed muxuu ku leeyahay rasuulkeennu wuxuu ina yidhi weelka ha dhigina cabbitaankana ha daynin ilaa aad dantaada ka dhammaysato weelka ha dhigin buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh cuntaad gacanta kula jirtaa adigoo cuntaynaya ayaa lagugu aadaamay cuntadaada wadoo ka dhirin ha ka bixin ilaa aad dantaada ka gudatood ka dhammaysato nebi maxamed baa saa inale salawatu rabbi waslamu caleyh ma wadaad baa yidhi baynu raacayna mise nebi maxamed baa yidhi baynu raacayna nebi maxamed baan raacayna salawatu rabbi waslamu caleyh qur-aankaynu raacayna axaadiista saxiixa baynu raacayna macnaheeda intaasoo dhan waxay kutusaysaa weliba aadaankaasi inuu midka dambe yahay xadiiska ibnu jariiri tobari riwaayadiisa caddaynayso wuxuu yidhi wa kaana almu'adinu yu'adinu ida bazaqa alfajru mu'adinkuna wuxuu aadaami jiray markuu waagu baryo ma aadaankii hora mise waa midkii dambe waa midka dambeba riwaayadaasaa sii caddaynaysa marka macnaha waxay kutusaysaa sunnadu inay tahay suxuurta in la dibdhigo aadaanka in lagu dhoweeyo waa beriga in lagu dhoweeyo sidaasaa hadyigii nebigeenna ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas way macnaha cumar ibnu khataab radia allahu canhu ayay ka sugan tahay sidoo kaleeto nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid ibnu jariir itabari uu laba dariiq ku warinayo abu umaama saxaabiga la yidhahda xadiiska soo warinaya wuxuu leeyahay abu umaama wuxuu yidhi uqiimat asalaatu waalinaa'u fii yadi cumar salaaddii baa la aqimay asagoo weelkii uu ku jiro gacanta cumar weelku uu wax ka cabahayey ama ku cabayey ayaa gacantiisa ku jira salaaddiina waa la aqimay nebiguu la joogaa sal alay slam cumar markaa markaasaa wuxuu yidhi ashrabuhaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ma cabbaa aqimaadii salaada dhacday ogow bimacnaa aadaankii baa laga wada ma cabbaa nebi allow mise waan iska dhigaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam nacam cab buu nebigu sal lay slam fa sharibahaa cumar markaa waa cabbay cab buu ku yidhi nebigu sal lay slam soomaaritan walaalaya marka sunnadu waxa weeye in suxuurta la dibdhiga ayaa sida wanaagsan ah waad suxuuratay calaa barakat illahi baad ku suxuuratay ajirkii waad heshay biidn illahi tabaaraka wa tacaala waagii baa kuu baryey maxaa laguu baahanya waa lagaga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay marka inaad iska ilaaliso maalinkaas wax kastoo soonkaaga wax yeeli kara rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uma atimmu asiyaama ila alleyl waagu markuu barya kadib waxaa ka horraysay wakuluu washrabuu xata yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri uma atimmu asiyaama ila alleyl kadib soonka dhammaystira ilaa laga gaadhayo habeenkii laga gaadhayo ilaa qoraxdu ka dhacayso soonka dhammaystira buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh maalintaasoo dhan inaad iska ilaaliso waxyaalaha soonkaaga wax yeeli karaa loo baahay oo maxay yihiin waxyaalaha soonkaaga wax yeeli kara waa inoo soo socota insha allah tacala waan ka hadli doonnaa soonka maxaa wax yeela maxaa la yska ilaalinayaa waan ka hadli doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacala ayib waxaan uga gudbaynaa maalinkii oo dhan baad soomanayd afur baa la yimid afurkii baa la yimid waad afuraysa haddiiba qoraxdu dhacdo waad afuraysa meeshaa iyadana khalad bay dadku sameeyaanoo qoraxdiioo dhacday oo inay dhacday la hubo ayay dad badan waxay ku leeyihiin weli maya weli waa iska sii sugayaan qaar waxay ku leeyihiin ilaa xaadu qarsoonto xaaddii baa la arkaa bay ku leeyihin qaar waxay ku leeyihin maya bal xidigihii ha la arko oo maxaa xidigaha kaa galay iyo xaadda war xaad iyo xidigihi adiga maxaa kala galay soonka waxaa la afuraa marba hadday qoraxdu dhacdo la hubsado inay dhacday nabigu wuxu uhi sal lla alay wasalam ida aqbala alleylu min haahuna waadbara annahaaru min haahuna wagarabat ashamsu faqad afdara asaaib buu nabi uhi sal lla alay wasalam hadduu habeenku xagga kaa soo galo maalintiina ay xagga ga daba jeedisoy tagto qoraxduna dhacdo ruuxii soomanaa waa afuray buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu calayh qoraxdu mar hadday dhacdo ruuxii soomana waa afuray hadyigii nebigu sal alay wasalam iyo sunnadiisu waxa weeyaan in soon afurka la dedejiyo oo mar alla markay qoraxdu dhacdaba la afuro oon wakhti la sugin sidaasa hadyigii nebigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kutusaya xadiidka sahl ibnu sacdin bukhaari iyo muslim baa soo saaray wuxuu nebigu yuhi sal lay wasalam laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku inay khayr ku sugan yihiin ka zuuli maayaan intay afurka dadejinayaan macnaha hadday afurka dibdhigaan dadku khayrkii waa waayayaan barako badan bay waayayaan wanaag badan bay ka qadayaan waxaa ka mid a xadiidka ibni xibbaan nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa tazaalu ummatii calaa sunnatii maa lam tantadir bifitriha nujuum ummadaydu inay sunnadaydiiyo jidkaygii hayso oy ku dul sugan tahay ka zuuli mayso inta aynan afurka la sugin xidigaha soo bixitaankooda ummaddu maalinta ay tidhaahdo xidigaha soo bixidoodaan la sugaynaa afurka jidkii nebiga waa gara martay salawatu rabbi wasalaamu calayh dariiqadii nebiga way khilaaftay xadiiskaasi ibni xibbaan baa soo saaray waxaa kaloo nebiga ka sugan sal lla alay wasalam xadiid cabdullahi bni abi awfa uu warinayo oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu sal alay wasalam maalin buu socoto ahaa safar buu ahaa safar buu ahaa socotuu ahaa nebigu sal alay wasalam isagoo socoto ah ayaa bilaal buu ku yidhi bilaalow kacdeg oo afurkii noo diyaari buu ku yidhi afurkii noo diyaari oo noo qas waxaan ku afuri lahay yani waxaan idhahnaa shurbadda shurbadda ama yani noo noo qas oo afurkii noo diyaari buu ku yidhi markaasu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi low amsayta nabi allow malaha inaad yaro sugtaa fiiclan lahay nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam inzil fajdax lana bilaalow warka joojiyo deg buuhi noo qasoo noo diyaari waxaan ku afuri lahay markaasaa nebigu wuxuu yidhi nebi allow malaha qoraxdii waaba soo jeedaaba war warka joojiyo deg baa layidhi oo noo diyaari afurka wuu diyaariyey nebigu waa afuray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay saxaabiga cabdullahi bni abi awfa wuxuu leeyahay markaa nebigu afurayo ruuxu hadduu isku taago ge- hashiisa ama ratigiisa intuu korka ka fuulo uu qoraxdii bidhaamiyo oo saa u fiiriyo wuu arki lahaa buui meel taag ah hadduu fuulo ruux ama geelba intuu fuulo qoraxdii fiiriyo qoraxdii wuu arki lahaa buui nebigiina waa afuray salawatu rabbi wasalaamu calayh markaa wey markuu nebigu lehy sal lay wasalam habeenku hadduu xagga kaa soo qaabilo mugdigiisu maalintiina xagga ay u jeedsato sii socoto qoraxduna ay dhacdo kii soomana waa afuray buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalam aleyh maxaad sugaysaa marka bilaalow soomaartan walaale marka waa la sogaa iyo wakhti baa loo yara kaadiyaa iyo haa waa in la hubsado qoraxdii inay dhacday wadamada la arkayo qoraxda dhicitaankeeday dadka u muuqato tuulooyinka iyo magaalooyinka qaarkood iyo khalaas adiga waxaad ku xidhan tahay qoraxda dhicitaankeeda magaalooyinka qaarkood oo inta badan daruurtu saaran tahay sida nairobi oo kaleeto oo aan qoraxda ama yani wax weeye guryaba kaa qarinayaan magaalooyinka noocaasoo kaleeto ayna u badnayn ruuxu inuu bisha dhicitaan qoraxda dhicitaankeeda inuu arka ayna u badnayn marka waxaad cuskanaysaa aadaanka aadaankaad markaa dhegaysanaysa aadaanku markuu dhaco khalaas faqad aftara asaa'imu macnaheedu waxay markhaati u tahay qoraxdii inay dhacday sidaas way macnaa ayib waxaa nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh yahuud iyo nasaarada ayaa dibdhiga afurka ee idinku ha dibdhigine ku khilaafa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalam aleh afurka dedejiya waxaa kaleetoo nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalam aleyh oo hadyigiisa iyo sunnadiisa ah ruuxu intuusan salaada maqhribka tukanin inuu afuro kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yuftiru qabla an yusalliya nebigu intuusan tukanin buu afuri jiray dadka intooda badan khaasatan dumarka ayaa u badan aadaanka masaajidka haddii la maqlaba salaadaa la gelaya waa la khaldanta waxaa sax ah intaadan salaada maqhribka tukanin horta afur naftan maanta oo dhan gaajaysnayda oomanayd bal waxoogaa ay ku tukata sii waxoogaa afka u geli ila nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam idaa xadara alcashaau maca alcishaa fabda'uu bilcashaa buu nebigu sl lla lay slam cuntadiiyo salaaddu hadday isla yimaadaan cuntada ku bilaabaa la yidhi naftiioo baahan haddaad salaad maqrib geliso salaadaasi waa salaad dhexdeeda cunto lagu cunay yacni waxa weeyaan naftii cuntay ku maqan tahay khushuuc male xaggay jirtaa deganaansho male taasaa la diiday marka salaada intaadan tukanin waa inaad afurto hadyigii nebigu sidaasu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxayna ka mid tahay dedejinta soonka ayay ka mid tahay maxaa lagu afurayaa su-aashu tan wey maxaa lagu afurayaa waxaa lagu afurayaa kaana nabiyu sal lay wasalam yuftiru cala ruabaat qabla an yusalliya nebigu sal lay wasalam wuxuu ku afuri jiray rudab rudabka waxaa la yidhahdaa inagu ma naqaano soomaali haddaan nahay dadka carabta tagay baa inta badan yaqaana waa timirta oon weli adkaanin timirtoo jilicsan oon weli adkaanin tan innaga inoo timaadda waa timir rudabka waxaa la yidhahdaa marxalo ka horraysa oo timirtu soo marto oo jilica taasuu nebigu ku afuri jiray sal lay slam hadduu waayo xabado timiruu ku amuri afuri jiray waa timirtan adaga innaga inoo timaadda wey hadduu waayo nebigu dhowr goor buu biyaha kaban jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh sunnadu maxay tahay marka sunnadu waa inaad timir ku afurto haddaad weydana waa inaad biyo ku afurto sidaasaa hadyigii nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh muxuu odhanayaa ruuxu markuu afurayo markuu afurayo xadiid baa nabiga sal sl lay wasalam hal duco ayaa ka soo aroortay oo marka la afurayo lagu ducaysto maxaa yeelay marka aad afurayso albaabada way ku furan yihiinoo waxaa laga aqbalaya ducada waa laga aqbalaya xilliyada waxay ka mid tahay addoonka ilaahay uu baryada ka aqbalo jaaniskaas ha dayicin jaaniskaa markaad afurayso waxaad ilaahay ka rabto weydiiso maxaad ilahay ka rabtaa ma jannaad rabtaa weydiiso ma caafimaad baad rabtaa weydiiso ma carruur baad rabtaa weydiiso ma xoolo xalaalaad rabtaa weydiiso waxaad ilaahay ka rabto weydiiso xilligaa isagaa jaaniska ha luminina waa doqoni magarate wey doqoni magarate wey dadka intooda badan kama warhayaanba nabigeenna waxaa ka sugan sal ly wasalam ina lisaa'imi cinda fitrihi ladacwatan ma turaddu buu nabi ur sal lay slam ruuxa soomani wuxuu leeyahay baryo laga aqbalayoon la sooba celinayninba markuu afurayo buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh markaad afurayso baryadaad ilahay weydiisay dee waxaad ka codsataa waa kusiinay nabigeena waxaa ka sugan sal lay slam marka inuu dhihi jiray oo uu yani waxa way ku ducaysan jiray dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wahabata alajru in sha allah saasuu nabigu dhihi jiray sal lay slam oonkii waa tegey xididadiina waa qoyeen ajirkiina waa sugnaaday in sha allah saas way macnaha yacni kadee dhibkii soonkana waa laga doogsaday ilaahay agtiisana ajir baa noo yaalla saasaa nabiga ka sugan sal lla lay waslam inuu dhihi jiray markuu afurayo xadiidka abu daawuud iyo bayhaqi iyo xaakim iyo daara qutni intuba ay soo saareen waxaan uga gudbaynaa soonka maxaa buriya oo wax yeela waxaan soo sheegnay niyadii waxaan soo sheegnay suxuurtii waxaan soo sheegnay maalinkaas inuu ruuxu iska ilaaliyo wixii soonkiisa wax yeeli kara waxaan soo sheegnay afurkii iyo maxaa lagu afurayaa iyo maxaa la dhahayaa su-aal baa inoo taagnayd oo ah ruuxa maalinkaas wixii soonkiisa wax yeelaya ha iska ilaaliyaa la yidhi maxaa soonkiisa wax yeelaya su-aashaasaa taagnayd oo jawaabteeda aad sugayseen soonka waxaa wax yeelaya laba shay qaar soonka wayba jebiyaanoo waa baabi'iyaan waysadu sooma jabto haa salaaduna sooma jabto haa soonkuna waa jabaa waxyaabaha qaarkoodna soonka ma jabiyaan laakiin ajirkii aad ka heli lahayd oo dhan bay baabi'inayaan labadaa markaan u kala qaadno soonka waxaa jabiya dhowr arrimood arrinta koowaadi waxa weeye waad wada taqaanaane waa ruuxu inuu cuno ama cabbo isaga oo u qastay isagoo is-og inuu sooman yahay oo is-xusuusan oo aan lagu qasbin oo qalbigiisa yacni ogsoon hadduu u qasto cunitaan ama cabbitaan u qastaayay soonkii waa jabay xaggee laga qaadanayaa rabbi wuxuu yidhi aayaddan soo marnay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alswadi min alfajri maxaa ka dambeeya uma atimu asiyaama ila alleyl cuntada iyo cabbitaanka joojiya ilaa qoraxdu ka dhacayso haddii ruuxa uu cuno oo uu cabo laakiin wuu ishalmaansan yahay umuusan qastin waa lagu qasbay waa lagu qasbay aqoon daraa u geysay markaasoo kale soonkiisi ma jabayo waxaa laga qaadanaya xadiiska nebiga sal lla lay waslam man nasiya faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqaahu buu nabi uri sal la lay slam ruuxii cuna ama wax cabba isagoo ishalmaansan soonkiisa ha dhammaystirta buu nabi uri sal lla lay wasalam maxaa yeelay ilaahay baa cuntada iyo cabbitaanka siiyey haddii marka adoon ishalmaansan aad cunto waxba kaama khaldamine dhammaystiro soonkaaga adoo ishalmaansan haddaad wax cabto sidoo kaleeto adoo ishalmaansan xataa hadduu ruuxu galmo sameeyo saxwi waa la mid waa la mid adoo ishalmaansan waxaa la mid ah adigoo moodaya inay qoraxdii aynan dhicin inay dhacday adoo moodaya haddaad wax cunto qoraxdii inay dhacday bay kula tahay waad cuntay hadhow bay qoraxdii bannaanka soo istaagtay waadna dhiribtay inta kuu laaban jooji cuntada maalinkaasina waa saxsan yahay la soo celin maayo adoo moodaya inuusan waagii baryin baad iska sii suxuurato oo iska sii cunto haddaad bannaanka u soo baxdaba qoraxdii baa baqarka u saaran soo baxday maxaad samaynaysaa maalinkaa ma qallaynaysaa maya waad soomaysaa soonkuna waa sax ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا حديث النبي وحاكوس ربي إنه يقول قد فعلت إلهيو هنو قبنن هدانو هلمانو أما أنقفنو ربي وحو يقول وان إنك يالي وان إنك يالي هلمانك يقفك ومدى النبي قال لهم قبت صلوات ربي والسلام عليه وحلمد أه هدين لقصب الروح xadiiska nabigeena sida ku sugan sal lla lay wasalam ilaahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay wuxuu ka dhaafay wixii ay gaf u samayso halmaan waxay u samayso iyo wixii lagu qasbo buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh intaaba ummaddayda ilahay waa u dhaafay buu rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh xadiis saxiixa marka cuntada iyo cabitaanka kas loo cuno oo qasad loo cunaayey waxa weeye soonka way jebisaa waxaa la mida cuntada iyo cabitaanka wixii jidhka gelinaya wixii cunta ama cabitaan gelin lahaa dheeftii iyo nafaqadii cuntada laga heli jiray ama cabitaanka laga heli jiray shaygii laga helo oo dhan isaguna wuxuu la mid yahay cuntada iyo cabitaanka maxaa maalan mihaal ah irbadaha qaarkood oo ama xididada laga qaato ama jidhka qaybihiisa kale laga qaato oo ruuxu cuntada iyo cabitaanka uu kaga maarmi karo waxay la mid yihiin cuntadii iyo cabbitaankii soonkana waa jabinaya maxaa tusaale noqon kara maalan faleebadoo kale sooma faleebadoo kale ruuxa waxaa laga yaabaa saddex beri inuusan cuntana cabin cunin cabbitaanna cabin faleebbaa ku rakiban uma baahnaba sooma irbadaha marka cuntada lagaga maarmi karo ee booskii cuntada ama cabbitaanka geli kara xididadana laga qaadanayahay ama jidhka qaybihiisa kale laga qaadanaya iyaguna soonka waa jebinaya soonka waa jebinayaan taasina waa qodobka labaad wey arrinta saddexaad ee soonka jebisaayi waxay tahay ruuxu inuu u qasto inuu mantag iska keeno isagaa iska soo saaray mantag ama afku gacanta geliyey ama wuxuu isha ku taagay oo u fiirsaday shay keeni kara inuu yaqyaqsado oo macnaha wax weeyaan uu mantago